gudoomiyaha golaha dhalinyarada jubbaland farxaan maxamed cabdi ayaa dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ugu baaqay inay ka shaqeeyaan horumarinta naftooda bulshadooda iyo deegaanada ay ku nool yihiin beddelkii ay ku fakari lahaayeen aadista waddamo shisheeye dhanka kale gudoomiyaha ayaa ka hadlay horumarinta ciyaaraha banooniga ah iyo duurka dhalinyarada isagoona sheegay in ciyaaruhu ay ka turjumayaan nabad iyo isdhexgal bulsho ayna muhiim tahay in horumarintooda laga shaqeeyo tartamo guud waa la qabtaa siyada xaafadaha oo kale waa la tartansiiyaa tartamadaasna waxay keenaysaa isdhexgalka bulshada iyo dhalinyarada inay ka waantoobaan waxyaalaha maandooriyada iyo ay u dhee noqotay dhiirigelin inay waddankoodana ay wax walba ka qabsan karaan ciyaarahaas waan isku socdaan dhalinyaradana xaafadaha iyo magaalada kismaayo qayb bay ka yihiin waxaan ku rajoweynaha marka in la gaarsiiyo gobollada kale sida gado la gaarsiiyo marka dhalinyarada waa laf dhowrta bulshada wax uu weyn weeye hase aatee waxaan u baahan nahay mar walba wada shaqayntii gacmahooda jiraca ku gooyaan wasaaradda xilalka loo idmaday qayb bay ka yihiin dhalinyaradan ciyaarahaas inay qayb ka noqdaan waddankooda waddan qof walba waddankiisa wax u dhaama laha waddankaada marka aad joogto waxyaalaha iyo waddankaad markaad joogto isku mid maaha waddankaada wax war ku tahay waddankaada wax ku tahay waddankaada magac ku leedahay waddankaada wax walba ka qabsan karta waddamada kale markaad tagto sharci iyo waxaa lagu weydiinayaa waxyaala adiga aadan awoodin laakiin waddankan waa meesha keliya khayraadka iyo badii laga fadhiisto baahan dhallinyarada lagu wacyi hadalka gudoomiyaha ayaa ku su-aadaya iyadoo dhowaanahan ay dhallinyarada soomaaliyeed waddanka aada uga baxayeen ayna tahriibayeen